waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali yow taariikhtan waxa weeye waxa weye wax bulshadao dhan saaran ama xukuumad ha noqoto inta maamulka hayso ama shacab ha noqoto ama culimo ha noqoto ama waxgarad ha noqoto kuwa bulshada oo dhan inay dadka ka wacyigeliyaan marka runtii aragti ahaan aniga ma aaminsanin in yani runtii inay culays ku badanaan waxa mar alaaliyo marka shilalkaasi dhacaan xukuumadaha iyo dawladaha ayaa canaanta la saaraa laakiin runtii canaanta keligood ma laha canaanta waxaa le muxuu ahay dadka oo dhan baa leh canaanta waxaa le qofka tahriibaya laftiisaa leh oo runtii waxa weeye inuu qofkaasi aamino ilaahay aamino risibka u qoran inuu ku helayo meel kasta oo aan adduunka ka tegayn inta uu joogo balse taas ayaa inagu yar xaqiiqada jirta waxaweye yani iimaanka ayaa inagu yar oo yan muxuu ahay waxaweye yaqiinta ayaa dadka ku yar marka waxaweye dee dadkii shacab iyo xukuumadba runtii arrinka waa laga murugeysan yahay yani waxba waxaad soconaysaa waxba kuma hadin ba yani shacab iyo xukuumadba siday dadku uhadlayeen waxaweye siday uhadlayeen oo ay ka waaninayeen yani waxawaayaaba ugu badan ee laga waaniyo maxuaha dadka waxaa kamid a taariifta waxaa ku xiga qabyaalada waxaa ku xiga qaadka saddexdaas yani wacyigelintoodu wa waa la qaybeyba waa la qaybo dadki waxa weeye yani waxyaabaha lasoo qaatay kamidka oo laga hadlo oo laga hadlo oo laga hadlo oo kor iyo hoos waa latusay dhinac kastaba dadka waa laga tusay yani waxaad soconaysaaba waxba mahadin barnaamij baa ka sameeyey aniga ugu dambeeyay barnaamijka shalay tore mid wacyigelinaan ugu talagalay kanaan ku booqanayay waxaan ugu talagalay inay hooyooyinku yidhaahdaan hooyooyinkii ubadkoodii waaye inay la hadlaan ay dadkii kale ubadkii kale hooyo aniga inankayga ama inantaydii wa iga baxday wa iga dhibatay wakaari ba iga dhibatay adigu ha iga tegin barnaamijka noocaas aha adigu ha iga tegin inuu bal ku cibro qaato dadkan imika joogaan ugu talagalay inay ku cibro qaataan oo ay joogaan dalkooda oo aanay halista noocaas oo kalea aanay gelin waa garta cabdimaaligow dadka qurba joogta oo kuwa hore qurbaha u gala ama yurub ha noqoto ama meel kaleba ha noqotee door intee la-eg bay ku leeyihiin ama qeyb intee kula-eg bay ku leeyihiin dhibaatadan waxaa la sheegaa in facebookyada iyo warbaahinta bulshada lasoo dhigo sawiro been abuuro hadday rabaan ka turjumaya barwaaqada iyo wanaagga iyo lacagta iyo ay dadku dibadda ku haystaan marka qurba joogta laftigeedu door ma ku leedahay kula taha sawirada beenta ah oo dhallinyarada ee dalkii jooga la siinayo wallahi haddeen ka hadalno xagga doorka wadaban yihiin waxyaabaha hurinaya arrinka ku dhiirigelinaya dadka inay taariibaan waxaa ka mida muxuaha dhaldhalaalkan waxyaabahan ay arkayaan ay ka arkayaan warbaahinta ay ka arkayaan baraha ay bulshada kuwada xidho ka arkayaan muuqbahiyayaasha ay ka arkayaan yani noloshan ay isleeyihin waa janno ayaa u muuqanaysa halkaasay muxuaha ka halacsanayaan wa xaqiiq yani runtii inay waxyaabaha ay arkayaan inay qayb ka qaadanayso xitaa ka sago haddaanay arag dadkan qurbajooga haddaanay arag lakin waxay arkayan warbaahintii kale waxay arkayan filmaantay daawanay waxyaaba badan baa runtii dhiiri gelinaya waxaa kaloo runtii anigu aan muxuaha kaga faaidasanaya munaasabaddan waxyaabaha dhiirigeliya waxaa kamid a yani waxa weeye waxyaabaha ugu daran waxaa kamid a xilalkan iyo dadkan maaragtay la weyneeye ee la maamuuso ee qurbaha ka imaan xafladaha loo qabto munaasabadaha loo qabto lasoo dhaweeyo daa'iman laga hadlo qurbajoog ereyga qurbajoog qurbajoog qurbajoog laga hadlo oo waxaweeye iyagu qurbajoog runtii jazaakum jazahum allahu khayr arrimo badanoo khayriya way ka qayb qaataan laakiin balse yani waa aad baa loo ballaariyey muxuaha waxaweye kelmadii qurbajoogku qofkii waxaweye waxaa laga dhigay kaytal baa laga dhigay shaqaa laga dhigay karaamaa laga dhigay waxyaaba qof lagu magacaabi karo oo yani si muxuu ahay magac sharafeed oo kale ayaa laga dhigay marka qofka wuxuu soconaya magac sharafeedkan dee raadso yani muxuu ahay wuxuu soconaya waxaanaad noloshaadan yani waxaweye waxaad ku helaysaa lacag iyo karaama iyo magac iyo waxbaad ku helaysaa midhaadad oo aad soo qaadatid baasaboor dalhebla iyo dalhebla dad ka timaad marka waxa weeye dadkan tegay iyaga laftooda duruufaha aynu oran karnaa kala duwan ba iyagu tageen canaanta ma wada saari karayno laakiin balse waxa weye waxaan oran karaa yani qofkan halka dalka jooga ku dagmay yani waxaas waxyaabaha kale aan doonayana xuse waxaa kamid a maaragtay dadka qurbajooga xilalka laga siinayo shaqooyinka shaqooyinka dawladda ee la rabay dawladda ina muxuaha culayska saarto dadki dhulka joogay ee dalka gudihiisa joogay ee aan ka bixin ee shaqada ku haboonaa ee dugsiyada ka baxay ee jaamacadaha ka baxay ee xirfadaha lahaa ee khibradaha lahaa ee wax hogaamin karayay ee qeyb badana tiradu aada badan tahay ma garanaya kuwa waxa la seeyay batiray ee loo dhaafayo ee loogu cararayo nin qurbaha ka yimi oo wada basaboor nooc kalaa wadahay limaada waayo waxaasoo dhan maxaa loo samaynaya taas miyaanay dhiirigelinin tahriibta ha way dhiirigelinaysaa tahriibta waa dhibaatada muxuu ahay qayb bay ka qaadanaysaa wuxuu soconaya qofku muxuu ahay waxawey haddaad qurbajoog noqotid sidaasaa muxuu ahay laguu soo maamusaya sidaasaa laguu soo dhaweynaya sidaasaa xilligu bal iminka haddaan u fiirsano yani xukuumadaha soomaalidaba xukuumadaha kala duwan inta badan waxa weeye madaxda haysataa waa qurbajoog dadka kale me yani miyay garan waayan annaga iyaga dalka joogna ma waxaanu garan weyna inaanu hogaamino inaanu wasiir noqono inaanu hogaamino waxaa laga yaabaa inaanu kaga fiican nahay hogaaminta sababtoo dalkii baanu joognay dalkii baanu garanayna dalkii baanu la dareenahay annagu maanu kayna meel kale umaanu soo shaqo tegin dalka dalka ayaanu joognay dalka ayaanu dhintiisa muxuaha la qaybsanaynay qadaarkiisa iyo macaankiisaanu joognay laakiin nin qadaarkiisa ka maqnaa inuu maanta nala qaybsado oo xilalkii loo dhiibo muhiimka yani taasaa muxuaha runtii jariimad ayaa ah yani haddii aynu ohan la odhan lahaa bal mid baa loo dhiibay iyo labo laakiin markay noqoto boqol kiiba sagaashan xilalku inay yihiin dadka qurbajooga mararka qaarkood boqol kiiba sagaal iyo sagaashan iyo iyo shan iyo sagaashan ayaa ahaa ayaa ayaa aya ayaa ah dadka qurbajoog jariimad wey jariimada runtii yani muxuu ahay dalka muxu aha laga laga lagu sameeyey iyo sidoo kale waxay ku tahay dhiirigelin weyn ayay ku tahay inay dhalinyaradu ay tahriibaan ayay ku tahay waa garta cabdimaalik oo tan ugu dambeysa masiibadan dabcan horena way u dhacday inkastoo tanu mid ka ballaaran oo dhalinyaro badan iyo waalidiin badan iyo dad badan taabatay ay tahay haddana horey dhalinyaro badan badaha ugu dhinteen middan u dambeyso hadda ballaaran oo dhacday ma waxay kula tahay dhowr beri kadib markii allah u naxariisto waalidkii loo tacsiyeeyo waa layska iloobi doonaa mise tan waxay noqon doontaa arrin wax laga barto hadday noqoto reer burco ama somalilan ama soomaalida guudba oo markaas isbedel toosa oo cad dhalisa anigu waxaan malinaya waxay u noqonaysaa waanay u noqonaysaa nimankaan lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shay qof maskaxdiisa ka shaqaysiiya dareenkiisuna ka shaqaysiiya qaata xagga caqliga ka shaqaysiiya waxay noqonaysaa waanay u noqonaysaa inay xalaamisan inaan arriga waxba ku qaadanayn sababto waxaa naloo sheegayey doontanoo degtay inay doon kale diyaar ahayd oo dad kaleo reer baa ay ay ay suulayeen oo ay baxaysay habeen horeo kale ayaa naloo sheegayay waxyaabaha iga yaabiya kamid tahay oo isla skandariya ka baxaysay meelihii tii hore ay ka baxday xuduudda xeebaha masar ka baxaysay marka waxa weeye waxaan u malanaya dad badan waxay unoqonaysaa oo ma oran karno yani ciidamo waxba ku qaadan mayso dad badan waxbay ku qaadanayaan saameyn bay ku yeelanaysa waxa laga yaabaa inay go-aanka ka laabtaan ka laabo go-aanka taariika ayaan leenahay kuwo kalena way kusii soconayaan oo waxay soconanaya waxa weeye kuwaas yani wuxuu arkayaa daa'iman oo inta badbaaday ayaa umuuqanaysa inta dhibatay umuuqan mayso dhibaatada taagan waxa weeye inuu qofku labadaba arka ay ahayd oo oo weliba uusa kuwa dhintay arko markaa ku hadho halka laakiin inta badbaaday ayuunbaa u muuqata inta muxuaha gashay dalalkii ay doonayeen ay u arkayeen jannadii adduunyada inkastoo anigu aan ku tilmaami karo cadaabtii adduunyada ay tahay jannaan ahayn dad badanoo xaggaa joogaana dad badanoo xaggaa joogaana way soo warramaanoo dhibka ka jirta iyo intaa way inooga warramaan oo dad badan badan baan xidhiidha leeyahay oo baraha bulshada igala soo xidhiidhaan moodalada igala soo xidhiidhaan waxaan ka waraystaa noloshii halkan ay kaga tageen noloshaas noloshaas siday ka filayeen ma noqotay maya bay u yidhaahdaan waxaweye meesha way iska joogaan waxa weeye yani waxaa la siiyaa in yaroo ku filan baa la siiyaa bilo dhanna waxawey sanado dhanna waxay sugaan intay afka baranayaan intay sharci helayaan intay yani qofku wuxuu noqonayaa yani markii hore qof karaame leh oo shaqaysta oo magaca leh oo dalkiisa haybad kulaw haa halkaa wuxuu noqonayaa yani qof xoontiyo la cunto la siiyo oo weliba la karaahiyeysanayo ayuu noqonaya oo aan la garanayno nakira a ka ah halkaas marka insha allah waxaan rakeenayaa inay noqoto doontan degtay badbaadi
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali